kulankan wadatashiga bulshada rayidka ee ka saabsan qorshaha horumaryowka dowlad goboleedka jubbaland shanta sanaad dareerta ee la qabwaday magaalada kismaayo iyo weliba qabanqaabiday wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee jubbaland kulankii weliba ku qeybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland agaasimaha wasaaradda ganacsiga warshadaha jubbaland xubno ku dareeriya bulshada rayidka ururada dhalinyarada haweenkii mas-uuliyiin kala agaasimaha wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland idriis xasan maxamuud oo ku hadlay kulanka iyo tilmaamay muhiimada yeelata in bulshada rayidka sabuntland ku taligeliyey qorshaha horumarinta dowlad goboleedka jubbaland ee shanta sanaad dareerta sharaf weyn bay noo tahay inaan maanta halkaan isugu nimaano dhammaanteen inaan ka doodno sidii ay ra'yi ugu darsan lahaayeen bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan qorshaha horumarinta jubbaland ee shanta sane soo socota runtii qaybihii ugu muhiimsanaa bulshada rayidka ah haddii ahaan lahayd ganacsatadii iyo jaamacadihii iyo dhalinyaradii iyo haweenkiiba way muuqdaan iyo sidoo kale hay-adihii maxalliga ahaaba waxaan aad u wada ogsoonnahay dhammaanteen horumarka waxaa daraafgareeya adduunka oo dhan waxaa kow ka ah ganacsatada ganacsigu markuu hormaro dhaqaalaha waddanka hormaraya marka waddanka horumarkiisa laga hadlaya inaad kow dhaqaalaha laga hadlaa economic development dowladda doorkeeda ugu weyn waxaa weeye sidii ganacsatada loogu fududayn lahaa inay ganacsigooda ay caalamka dhan kala gaarsiiyaan access u helaan market iyo suuqyo fiican u helaan nabad ku helaan shuruuc ku helaan cadaalad ku helaan si amni ah oo ay wadooyin iyo dekado iyo garoomo ay wax ka dhoofsadaan kuwa kala soo degaan iyo xeerar caalami ahba inay helaan marka waxaan jeclaan lahaa shirkan maanta khubradna way fardaashada diyaarinaysa qorshaha horumarinta ganacsatadu inay xoogga saaraan inay ka hadlaan caqabadaha ka haysta inay adduunyada la ganacsadaan inay ka walooda saddex u qoraan si qorshaha loogu daro xalka caqabadahaas caqabadaha inay sheegaan waxa ay halka u arkaan inay sheegaan oo aysan la gaban dhalinyaradu sidoo kale iyo sports kale ka hadlaaya waqtigooda caqabadaha haysta agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka jubbaland iyo gebagabadii ku hadlay kulanka dhanishay uu soo tilmaamay muhiimada yeelata in lagu wada talada qorshaha horumarinta dowlad goboleedka jubbaland saad ogtihiin horumarka ama qorshe in la samaysto grassrootka iyo dadku ka yimaadaan annaga maalmo ka hor waxaan joognay meesha la yihahdo dhobley sidaanoo kale markaan la kulannay dowladdii iyo qaybaheedii kala duwanaa waxaan la kulannay bulshada rayidka meeshayda ku sugnaa markayda weli waxaa qaybkaa safarka annaga guddoomiyaha johnsa cabdifataaxad aan la joogaan filaya ku-xigeenkiisa baan la joogo waxaan rabnaa horumarkaasoo dhan marka la qoro ee laga shaqeeyo ma aha inuu ku kooban yahay sektarka hadda maanta halka aan ku fadhino arrimaha bulshada caafimaadkii baa ku jiro waxbarashadii baa ku jiro jidadkii baa ku jiro biyihii baa ku jiro wax kastoo dhan baa ku jiro laakiin bulshada rayidkana qaybtii aan dowladda ahayn bay ku maalayaan waa meeshii laga toosinaya dowladnimada laftirkeeda waxaan rabnaa marka inbutkaasi inuu iswada kaabaan rabnaa waxbarasho hadday noqoto caafimaad hadday noqoto naafo hadday noqoto ganacsi hadday noqoto waddankeenna waa barwaaqo khaasatan gobolkan hadda annaga aan joogno ee jubbaland eed ogtihiin beeraha uu leeyahay beeraha uu leeyahay aad ogtihiin xoolaha ku dhaqan aad ogtihiin xuduudda uu leeyahay intay leegta aad ogtihiin macquul ma aha qorsho la-aan wey dadkiisa waxa ay baahida u haysato waxaan rabnaa baahida dhallinyartaa la rabaa inay maanta u kacaan baa la rabaa si wada jir ah la rabaa inaan isu kaashano